Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada marka ka daahfuray qaadashada sabarloogooyinka iyo nidaamka cusub ee kaydinta xogaha dhulalka. Munaasabadda daahfurka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka socday maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maamulka magaalada marka iyo qeybaha kale ee bulshada ku nool degmada. Cusmaan Daqare Gudoomiyaha degmada marka iyo Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Bare ayaa si wada jir ah uga warbixiyey munaasabadda sabarloogooyinka dhulalka.
gudoomiyaha gobolka uu joogo aan daahfureynaa sabarlooga sharci ah inaan bixi doono hadduu ilaahay rah maanta wixii ka dambeeyo qof walbuu meesha kusoo qaadahayana uu sheegayna xafiisan waa la furi doonaa dowladda hoose hadduu ilaahay yidhaaho waxaa rabnaa sharciga in la qaataa rabnaa qof walba dhaxal wuxuu waalid dadkiisa ugu dhaafi karaa wax sax ah haddii ilmahaa warqad caddaad u dhaaftid beri waa lagu qabsan karaa anaa la hebelaa leh la dhihi karaa waxaa rabnaa in sharciga saxda inaa qaadanno oo caddeemo oo beri ilmahaa dhaxal u reebi karo ay noqoto waxaa rabnaa eh, mashruucan eh, maxaan leeyahay sharcigan eh, nidaamka sharciga ee maxaan leeyahay nidaamka dhulbixinta ah eh, database oo maxaan leeyahay waxaa la sameynaa oo keydin ah haddii xitaa ay kaa dhunto saadin beri meesha aad ka qaadataa tegey waa lagu soo bixinaa hadduu ilaah yidhaah wax sharcigaan bixinayna hadduu ilaah yidhaah dadkaan ugu faa'iideynaynaa hadduu ilaah yidhaah gudoomiye dadkaan sharci wax haysta ilaah abuurta xaafadan sharci ma haysta dadkaan sharcigaan sharci ay u baahnaayeen waaye waa markii ugu horreysay ee laga hirgeliyo een, koonfur galbeed guud ahaanteeda khaasatan degmada marka waqtigii ugu- maanta waa maalintii ugu horreysay aan daahfurayno systemkan database-ka oo rasmiga ah oo dowladda koonfur galbeedna ay aqoonsan tahay oo lagu qaadanayo sharciga lahaanshaha dhulalka taasina waxay ka hortegi doontaa qaqabsiga dhanka dhulalka ah magaalooyinka ay ka kooban tahay gobolka shabeellada hoose iyo n, dhulka n, ka baxsan magaalooyinka mar walba waxaa la sheegaa dad isqabqabsanayo oo dhulkan anigaa iskale iyo anigaa iskale leeyahay Daafurka diiwaangelinta dhulalka iyo sharciyadooda ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool magaalada marka taasi oo meeshaga saari doonto iska qabsiga dhulalka.